dad rayada ayaa ku dhintay kuwo kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho qof issoo midaamiya ayaa isku qarxiyey meel ay ku sugan yihiin dad barakacayaal ah oo u dhexaysa baarkii hore ee baar bulsho iyo isgoyska sayidka cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warka noo soo diray inta la xaqiijiyey qaraxa waxaa ku geeriyooday saddex ruux oo ka koobnaa hal qoys oo kale ahaa hooyo iyo laba carruuray dhashay waxaa dhaawac culus uu soo gaaray aabbaha qoyska iyo shan kale oo goobta ku sugnaa dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay v o a in qaraxa uu geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa qofka ayaa isku qarxiyay meel ay ku noolaayeen dadka barakacayaasha oo ah beerta daraawiishta oo ku dhow exbaar bulsho meel u dhow aagaarka sayidka ee degmada howlwadaag mid ka mida dadkii ugu horreeyey gurmadka u fiidiyey qoyska waxyeeladu soo gaartay iyo dadka goobta ku sugnaa ayaa u sheegay v o a waxuu arkay qaraxa kadib adeer waxay u dhaceen meeshaan nin baa isku qarxiyey ninkii isku qarxiyna wuxuu isku qarxiyey reer iridkiis baranda iridkeed ahaa guri barandaha oo dadka jiifjiifaan ama soo jeedaan buu isku qarxiyey dadkii ilaa lix qof baa la qaaday wiil dhimashadiisa waa ogeyn wixii kalena isbitaalka lagala xidhiiraya wixii dhintay iyo wixii kale hal qoys bay ahaayeen haa hal qoys bay ahaayeen wixii ugu horraysa ee aan arkay waxay ahaayeen meeshoo qaax ku gabooban yahay iyo dadkii oo wada rafanaya dadkii baa marka dhawaaqaya waxaa gura dadka saasaa loo gura dadki marka qoyskan meeshay ka dhawaayeen meeshay ka dhaw meeshay deganaa gurigaana deganaa gurigaana marka waa taqaanaa duu waa qaanaa haa waa qaanaa waa kaa marka imise dhaawac ka ah marka dhimasho laga reebo reerka waxaa dhaawac ka ah saddex qof nin askariyona meeshaan ku dhaawacma afartaas qof wiil waa dhintay kii ugu yaraa waa dhintay wiilka ku xigayna mayd ahaan baan annagu u qaadnay iyo odagaba kabacdi baa waxaa nooloo soo sheegay naf baa ku jidhaaliyey waxay noqon doonaan ma aqaan sidaasaa wax u dhaceen raxmo waa hooyo danyar ah oo shaah ku iibisa goobtu qaraxuu ka dhacay waxay u sheegtay v o a inay arkaysay qof ku soo socda dhankeeda balse dareen aysa ka qabin dowmacaamaliyo meesha wiilalan shaah ugu shubay markaan soo noqday shaah meeshaiila saas ugu sii rogmaay qaacaa hoostayna ka kacay meel shan tilaab camal noo jirin marka wiil oo asgarioo iga inteeyaan waxaana alla wiilka aawo wiilkii waa boodiyey markuu boodow alla ka carar maama ka carara uu yidhi waa soo jeesta waxbaa ujeedi waa soo jeesta waxbaa ujeedi reedaygan fiirshay waxbaa ujeedi oo indhihiia waxaa iga galay dhiigga iyo iyo qashinkii
yaa wax ku gaara meeshan wiilka waxaa qoos qoos ku degan maha iskana wada xanuunsanaayo hadda adooga iska xanuunsanaayo duqda qof waayeelihi iska aheeday laba cunugoo muluqshaayo haysatay saddexdoor waxay iskula jiifeen laba joodar yaa waxay u tila dhulka labada joodar inay hurdaayeen hadda ilaa taa aniga say u yiileen haddana u imida aniga tabaraan ka dhaawaca ka dhimatay laba waa ka dhimata labana waa ka dhaawac waa taqaan adiga abtigay waayo afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere oo soo gaara goobta qaraxa kadib ayaa la hadla warfidyeennada in qof naftihaliga ah uu halkan oo ah goob ay shacabka ka wada dhexayso oo suuqyaro ku yaalla shacabkiina halkan ay joogeen inuu qof naftihaliga ah uu soo dhex galay uu nafsaddiisiina haligay shacab danley ah oo meeshan ku ganacsanaya qaarkood qaarna dadkii xaafaddan degnaa ahaa uu ku hallaagay inta dhaawacantay la xaqiijiyey waxay gaarayaan ilaa iyo lix qofood lixdaas qofoodna waxaa ku jira afar qofood oo hal qoys ah halkaas qoysna hadda waxaana soo gaaraya in markii la geeyey ee goobihii caafimaadka ay saddex qofoodoo ka mid ah qoyskaasi ay geeriyoodeen ilaahay ha u naxariisto jannada allaha ka waraabiyo
qaraxa wuxuu ka dhacay halka loo yaqaan beerta daraawiishta oo ku dhow sayidka waana meel ay hadda deegaansanayaan dadka barakacayaasha ku jira xaryaha muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho